Qoysaskan oo degan kaamka dayax ee xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa haysata xaalad nolol xumo isbiirsaday, iyagoona haysan wax ay ku afuraan xili lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka ku nool kaamka dayax ayaa u badan haween iyo carruur aan shaqaysan karin si ay u helaan wax ay ku afuraan. Qaar ka mid ah haweenka ku nool kaamka dayax ayaa raadiyo Beerulo uga warramay duruufaha haysto, iyagoo codsaday in loo sameeyo afurin inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Magacayga Mari Cali Aadan anigoo ka hadlaya kaamka dayax Siigaalo waxaan u baahanahay bishaas Ramadaanka haduu Ilaahay yiraaho anfurin waan u baahanahay hooyo la'aan waa na haysaa waxaan xirano waan rabnaa waxaan ku iidaysi waan rabnaa haduu Alle idmo biyaha hataa ma haysano waxaan u doonanaa Siigaalowgaas wadadaasaan u doonanaa ilmaha wax walba in noogula qabto haduu Ilaahay yiraaho wax idin soo dhiibi Ilaahay naga soo qaado annagana meeshaan u fadhino inuu Ilaahay na soo gaarsiiyo waan u baahanahay wax walba wax walba inaa aqoon noola sameeyo inaa hooy noola sameeyo wax walba noola keeno oo dhibaataysanahay waa soomanahay afur waa u baahanahay ilaahay idankiis daawo waa loo baahan yahay xanuun baa iska jiraa biyo la-aan waa jirtaa biyihi baa naga fog yihiin biyo in noola keenana waa rabnaa waana la sooman yahay maxaan rabnaa mida kaleentana sidii maaragtay biyo baxadii laaga soo baxay dadka waa iska tabalaysan yahay xanuunana waa iska jiraa ilaahay in naga dul qaado sisiyeelyaali waxaasna waa rabnaa cuntona waa rabnaa afurna waa rabnaa wax kasta waa u baahanahay biyihiin baa naga fog yihiin biyihii qaraar ay noqdeen biyo maxaan rabnaa oo maaragtay dadka markii sooman yahay biyo oo maaragtay qaraarkaaseyto oo calooshiis wax saameynaa la rabaa daruufaha na haysto waxaan xiranno waxaan cunno waxaan guryo oo hoyin ka dhiganno waxa ilmaha wax noogu bartaan waxaasaa beriga dhibaatadaasa na haysato ina beriga nanoo siiyaan rabnaa raaxa maxamed xaaji kaamka danyax siigaalow baahi aad u fara badan baan la haysaa biibaxo baahi gaaji wax oonu qaban ma laho waxaan u dhibaato waxaan u dhibaataysnayn ma laho wax kasta waa u baahanay wax kastaa cunsanayna cunguri guri aan ku hooyino hooyigii waxaan cunno waxaan xiranno waxaan u baahnayn ma leh waxaas ilaahay naaga soo qaado hadas ilaahay yiraahdo waxaan u baahannahay hadas ilaahay yiraahdo waa ka jirtaa wax aad nin kastaba oo saameeyaan waa jirtaa guri la-aan waa jirtaa guryihii biyobaxada laba mar inay noo soo gashay naga dumisay haddis ilaa yiraahdo waa rabnaa wax cuuna waa rabnaa haddis ilaa yiraahdo ilmaha waa haysaa daruuf oo haddis ilaa yiraahdo nafaqa darro nafaqa waa u baahana wax kasto noona qabto waa u baahana dhibaato waana haysaa alxamdulilah rabbil caalamiin shukri marka haddis ilaa yiraahdo wax kasta inana soo gaaraan ilaa aan ka codsanaynaa bisha soon dhexdeeda haddii la yidhaha hadda wax weyn wax kastaan u baahannahay wax kasta waa u baahannahay bacyo waa rabnaa guryo waa rabnaa wax cuuna waa rabnaa daruuf waana haysaa hadday wax noona qabanayaan anaga soo gaaro barakacayaasha ku nool kaamamka magaalada beledweyne ayaa la daalaadhacaya duruufaha ay ka mid yihiin afur la-aan